bismiillaahi raxmaani raxiim inagoo ku kulansan caawa golaha ninety golaha shacabka soomaaliyeed anigoo ah maxamuud axmed cabdalle marar badan meeshan yacnaa aynu ku kulannay waxaan gudbinayaa maanso la yidhaahdo fariin xildhibaan fariin xildhibaan waxay ku socotaa xildhibaanada u fadhiya maanta inay doortaan ama caawaba u fadhiya inay doortaan madaxweynaha soo socda afarta sano soo socotee soomaaliya fariintan haddaba waxaan u gudbinayaa xildhibaanada soomaaliyeed insha allahu maansaduna sidanay ku bilaabmaysaa xildhibaan dadweynow xildhibaan dadweynow darajiyo xil helayow dumad shacab xambaartow anigoo ogdowgiyo dariiqaad ku xulan tahay taa ahayn ku diimoon waan kuu digayaa waan kula dardaarmaya caawa uunu dood garo nin damiirku dilan yahay dalka aan danaynayn dadka aan u diirnixin xaaraan durduurtoo ka dibiray xatooyada cadaawuhu dirsanayaan u dabcoo shisheeyaha danahooda fuliyo dushiisuna u raran tahay daa'im baan idinku dhaarshee ha ku dooranina lacag daa'im baan idinku dhaarshee ha ku dooranina lacag haddii kale dayuus iyo daa'in caasibaad noqon dalka iibiyaad noqon diinta baylashaad noqon dadka mawtiyaad noqon dunidana ku ceebow aakhirana dugli'i dooqaanka jahanabo ayaa lagugu dalaqsiin weyday labadii daarood ibliis doora weynow ayaa daakhil hoosiyo dayr wada gelaysaan waan kuu digayaa waan kula dardaarmiye caawa uuni dood garo dayma dheeri yeesho waxaad maal daldalateen xaqa dalam ka siiseen ama doolar gurateen duudsideen agoomaha day nagu lugoyseen anigoo ogdowgiyo dariiqaad ku xulan tahay taa ahayn ku diimoon waan kula dardaarmiye codkaaga ugu deeq ruux dalka iyo diintiyo dadweynaha daryeeloo xilka daadahayn kara qaran daadahayn kara ku danaysi reer hebel aan derajo moodayn aan derajo moodayn caadilnimo ku dayasho leh daacadkii waddaniyo dowladnimada hanan kara dadweynaha midayn kara dulligiiyo gumaystaha u dulqaadanaynoo dalkan odhan anayska leh cidna amar ka doonayn dhibta naga daweyn kara rajadeenna dumi kara xukunkana ka daadega kolka delebka laga helo doorashada laloolamo waan idiin digayaa waana iga dardaarane maanta hiil ku daqaqama ha noolaato dabu baxa noqda duulka fuliyo dhaarti aan ka daba marin dhaarti aan daba marin dalka noo badbaadso taariikhda duugga leh diiwaanka lagu qoro war taariikh yeesha oo maanta dhaxal ka taga maansad intaasaan kusoo gebagabaynaya insha allah